waxaan u weydiisanayaa intaa dabaadinayo janno ayuu weydiisanayaa iyo raali noqosho uu ka raali noqdo iyo naartana wuu ka magan gelaya baabu dukuulihi maka waxaa u baab yahay gelitaankii muxrimku maka u gelayey iyo sidii uu u gelayey al afdalu sida fadliga bani dukuuluhaa in la galo ayaa wanaagsan qowla alwuquufi istaaga carafo ka hor wa an yaktasila inuu maydho ayaa la sunneeya daakhiluhaa ka soo galay min dariiqi almadiinati madiina dariiqeeda ka soo galay bidii tuwan meeshaadii tuwa la yidhaahdo wa yadkuluhaa waxaanu ka gelayaa min haniyati kadaain haniyatu kadaa ayuu ka gelaya waxa u leeyahay sheekhu sida fadliga badan ee muxrimka u fadliga badani waxa weeye inuu galo maka qabla alwuquuf bicarafa intaanu carafa istaagin ile acmaasha carafa ayay ka bilaamayseen wuquufka carafo ka hor inuu galo maka ayaa la sunneeyaa haddii aanu dee wuquufku inuu ka tago aanu ka baqanaynin sida rasuulka sala alla ala sla ayaa samayn jiray sunnayaal fara badan ayaa dee ugu xasilayaa makasii gelitaankeedasoo ajri dheeraada ayuu keenayaa waxaa kaloo la sunneeyaa yacni inuu maydho qofka soo galaa qofka soo gala an yaktasila daakhiluha macnaa qofka doonaya inuu soo gala weeye ka galay marka soo doonaya inuu galaa inuu maydho ayaa la sumeeya ee ka yimi min ariiqa madiina qofka ariiqa madiina ka soo galay ariiqa madiina oo bimacnaa xagga waqooyi ka xiga yacni xagga madiina iyo shaam iyo ka ka soo gala masar iyo maqrib iyo dhulka dhinacaaka ka yimaada inuu ku maydho ayaa la sameeya bidii tuwa meesha dii tuwa la yidhaahdo rasuulka sala alla alay ayaa sidaa samayn jiray eeduwa waxa weeya waa waadi yacni maka ku sugan oo labadaa karin saniyatulkada iyo ka kale u dhaxeeya ayaa la sumeeyey rasuulka sala alla alay ayaa sidaa samayn jiray waxaa kaloo haddaba waxaanu dhe qofka ka soo galay anyarkasida daakhiluha ka soo galay min ariiqi lmadiina baynu ariiqa madiine qofka ka soo galay biditua inuu ku maydho ayaa la sumeeya ka isagu dariiqa madiinaan ka imaan sida xagga yaman oo kale qofka ka yimi ee januub oo kale ka soo galay isagu meel inahaasuu jirta inuu ku maydho ayaa la sumeeya waxaanu ka soo gelayaa saniyatu lkadaa saniya waa karin saniyatulkadaa yani karinkaa kadaa la yidhaahdo ayuu ka soo gelayaa oo fiican yacni kaas ayuun baana xagga madiine ka yimi ayuun baa anaa kas karinkaa ka soo gelaya cuna qaran dhammaan dhinac kasaa ka yimaada saasay wanaagsan bili wayaquulu waxaa la yidhi absara albayta kacbadan markuu arka waxa odhanaya allaahuma ya allow zid hada albayta baytkan waxaad u kordhisaa tashriifan yani sharfid taciiman weyn watakriiman iyo maamuus wa mahaabatan haybad wazid ilaah waxaad u kordhisaa man qofka sharafahu sharifa wacadamahu weyneeya oo minman kuwa kamida xaja uu soo xajiya ictamara uu soo cumraystay tashriifan watakriiman watacdiiman wabiran ilaah ugu kordhi allahuma yalow anta salaam aduuka salaamka ayaatay naqaasiyo xumaanba kana magan gala ama magaciisu salaam yahay wa minka asalaam xaggaaga ayaanay ka imanaysaa nabadgelyadu faxayinaa rabbanaa bisalaam ilaahayow salaam nagu noolay nabadgelyo nagu noolaysi waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu soo socdaba marka uu beytka arko kacbada markuu arko wuxuu odhanayaa oo fiican allahuma zid hada albeyta tashriifan ilaahay oo baytkan waxaad u kordhisaa tashriif manaa waa sarrayn wa tacdiiman weynaan weynaan ilaahay u kordhi waa takriim iyo maamuus wa mahabatan iyo haybad yani waa isku macno dhow yihiin ilaahayow cidda sharifta ee weynaysay ee ka mida cidda usoo xajaa ama usoo cumraysatayna waxaad u korisaa tashriif yani sharfid iyo maamuus iyo weynay wabiran iyo samafal ixsaan allahuma anta salaam ilaahay adiga ayaa salaama yani xumaan iyo nusqaan oo dhan ka nabad galay ama magacaagu salaami waminka salaam xaggaaga ayaa nay ka ahaatay nabadgeli faxayinaa ilaahu nagu noole ama yacni nagu nabadgeli rabbana bisalaam uma intaad yadkulu lmasjida masjidka ayuu ka gelayaa min baabi bani shayba baabka la dhaha baabu bani shayba wayabtadi wuxuu ku bilaabayaa biawaafi lquduum awaafka la dhaha awaafu lquduum wayakhtasu awaafu lquduumi waxa uu ku gaar yahay bixaajin nin xaaji oo dakhala makata ma ka soo galay qabla alwuquufi istaagga ka hor waxau leeyahay sheekhu waxa uu samaynayaa qofkii masjidkii masjid xaraamkii ayuu gelayaa min baabi bani shayba baabka bani shayba la yidhaahdo baabka baabu bani shayba la yidhaahdo ee albaabada masaajida ka mid a wala wadadiisaba yaanu ahaaninbe kaasi ayuu ka gelaya yacni sidaas ayaa rasuulku sala allahu alay slam u samayn jiray macnaha waxaanu uga gelayaa albaabkii kacbada iyo xajarul aswadka iyo ayaa dhinaca albaabkaas ah oo waxaa laga yaabaa yani dadka aan fiqiga hore u akhrisan inay masjidka iyo kacbada yani ay iskaga qaldanto ama beytka iyo masjidku yani masjidku waxa weeye waa dhismo weyn kacbaduna waa wax yar oo aan shan mitir ba aan ka weyneynba oo dusheeduna ay banaantay masaajidkuna waa kusoo wareegsan yahay sidaas tawiradaba yani ku aragtay inta yara madow ee dhexe weeye kacbada marka iyada lafteeda albaab laga sii gala leh markaa xagga waqooyi buu albaabkaasina ujeedaa baabkan baabu bani shaybana waa xagga waqooyi markaasi ay xajlalasudkuna rugna alyamani oo isaguna rugayn gifdinkaa xagga waqooyi bari xiga ayuu isaguna ku yaala markaa xajlalasudkii iyo albaabkii kacbada iyo ayaa baabu bani shayba xaggiisa ka dhow sidaa darteed baa markaa u leeyahay xagga inuu ka soo gala ayaa wanaagsan shaybana waa magacu nin leeyahay miftaaxa kacbadu uu fii yaddi waladihi ku jiri jiro ayaa shayba loohan jir baabu bani shayba moji imaka waxa la yidhaha waxaa laga yaabaa magacyadan ay kutubta sheegaysa o dhan imaka in wax kale la yidhaahdo wayabtadi biawaafi lquduum waxaanu ku bilaabaya markaa awaaf lquduum awaafka soo gelidda oo awaafkani taxiyat lbeyt ayuu ka dhigan yihi markaa uu isa soo taago haddii uu dee markaa maktuubayo yani salaad faraliya inay ka tagaan iyaanu ka baqanaynin markaa uu soo galo inuu dawaafulquduumkii la yimaada ayaa wanaagsan dawaafulquduumna wuxuu gaar ku yahay nin xaaji ahoo soo xajiyey oo maka yimi qabla alwuquuf intaan carafo la istaagin maalintii sagaalaadkii intaanay gaadhin carafo la istaagin xaaji soo galay ayuunbuu ku gaar yahay maxaa yeelay dee haddii ay wuquufka la tago bacdulwuquuf ay noqoto dawaafkii dawaafulifaada ama dawaafku rugnigii ayaa waktigiisa soo gelaya oo sanka ku haya isagu wuquufka sidaa darteed baa yani dawaafulquduumkii markaa waktigiisa loo dhaaf waman qasada makata qofka maka u qastiya laa linusukin aan isagu camal ugu qastin ustuxiba waxaa loo suneeya an yuxrima bixajin xajin uxibo aw cumratin ama cumro ilaa an yatakarara dukuluhu soo gelitaankiisu inuu soo noqnoqonayo mooyaane wadalika mithaalka xadaabin waa kii xaabo xaabada urursanay xaabolo ahaayo wasayaadin iyo kii ugaadhsado ahaayo kuwa mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu qofka maka u qastiya isaga oo aan nusug iyo camal aan ugu qastiyaynin ee si kale isaga tegaya isaga gaadhaya waxaa loo suneeya inuu xaj xidho hadduu dee bilihii xajka la joogo oo ay suurtagalna tahay inuu gaadhaa ama cumro qowl baa wuxuu leeyahay waaba waajibba waaba waajiba qofku hadduu tegayo inuu camal cumro ama xaj ku tagaa waaba waajib buu leeyahay qowlkaasu ilaa dee qofu soo noqnoqonayo geelitaankiisu mooyaane oo waa maxay waa masele qof xaabo guranayo kolba intuu ka baxaa soo gelaya mase yaad mid ugaadhsanayo meelaha kasoo ugaadhsada soo gelaya iyaga markaa kuma waajibayo oo khilaaf la-aano waa laisku waafaqsanyay waa lilmashaqa waxay leeyiin dee mashaqo ayaa meesha ku sugan waxaa laga yaaba nin maalintii laba jeer ama saddex jeer ka baxayo haddana soo gelaya haddii la yidhaahdo xaj ama cumro mar walba ku gal inay ku adkaanayso saa darteed mashaqada ayaa looga dhaafay faslu fima yulabu fi طawaafi min waajibaati wa sunan waxaa u fasel yahay waxyaalihii loo doonayay dawaafka ama yani qofku daa'ifkii uu la imanayey ee ah wax waajiba iyo wax sunno ah ba isugu jiraan lidawaafi dawaafkii waxaa u sugnaaday bianwaacihi noocyaalkiisa oo dhan waxaa u sugnaaday waajibaatun wa sunan waajibiyo iyo sunnayaal fa ama alwaajibaatu waajibaadka miyaa fa yushtaradu waxaa la shardiyaa satru lcawra cawrada suritaankeeda ayaa la shardiyaa wa طahaaratu lxadafi xadaf waa inuu ka daahir yahay waa najasi iyo nijaasba ee falow axdatha fiihi dhexdiisa haddii uu ku xadatho tawadaa waa weysaysanayaa waa bana waanu ku dhisayaa oo halkiin buu kasii wadayaa wa fii qowlin yastaanifu qowlna wuxuu leeyahay wuu soo bilaabaya waxau leeyahay sheekhu dawaafku wuxuu leeyahay noocyaalkiisa oo dhami anaa ama dawaafulquduum ha ahaada ama dawaaflifaada ha ahaada ama dawaafulwidac ha ahaado iyo markaa dee mid nadara ama mid iska suna midkuu doonaba ha ahaadee noocyaalkiisa oo dhami waxay leeyihiin waajibaad iyo sunan marka halkan madhabka shaafici waajib iyo rugni iyo waa isugu mid iyo farad iyo xajka ayuunbay ku kala farqiyaan ay ku kala saaraan oo waajib waxaa halkan la yidhaahdaa wixii haddii laga tago dhiig lagu kabo wixii haddii laga tago aanu xajka ansacayn isagii oo lala yimaado mooyaanena arkaan baa la yidhaha ama rugni baa la yidhahda halkan marka waajibaadka hadda wuxuu uga jeedaa waxyaalaha lagama waxyaalo lagama maarmaana buu leeya ama shuruud haata ama arkaan ha haatee iyo sunan uu la-aantii ansaxayo daba wuxuu leeya waajibaadka haddii aynu soo qaadana ilaa sideed ayay ka dhigaan waxaa ugu horeeya cawrada inuu asturo dee sidii salaada u asturayey waa inuu ka daahir yahay xadath iyo najas xadath waa inuu ka daahir yahay oo qofkii aan muxdith ahayn leanno gabadhii xaaidada ahayd wuxuu hi wax kastaba se khayr an laa taduufi fi lbeyt yani beytka dawaafkiisa ayuun buu diiday nijaas marada iyo jirka iyo meeshabana waa inay ka daahir tahay maxaa yeele dawaafka beytku salaad ayuu ka dhigan yahay xadiis baa jiray rasuulka sala llahu alay slam uu hi adawaafu bimanzilati salaa dawaafku wuxuu ka dhigan yahay mansilada ama derajada salaada oo kale laakiin ilaahay ayaa isagoo hadalka baneeyey qofkii hadlaya falan yanduq ila bikhayr waxaan khayr ahan yuu ku hadla disi saxiixayna ayaysan jiray laa yatuufu bilbeyti curyaanu qof qaawanay ma dawaafayo beytka haddaba haddii uu xadase buu yidhi dawaafka dhexdiisii tawada'a yacni wuu tahaaro qaadanayaa haddii wuxuu weysaanayahayd waa weysaan haddii kale maseg wax ka weyn ay ku yimaadeen wuu tahaaro qaadanayaa wa banaa halkii xadadka ayuunbaanu kaga sii wadayaayo intuu ku xadasay ayuunbuu kusii dul dhisayaa qawlaya isagu wuxuu leeyahy yastanifu maya waa soo bilaabay oo soo cusbanay sidii salaada oo kale wa an yajcala albayta baytka inuu ka yeelo ayaa laga marmaan can yasaarihi biixdiisa wa mubtadian waxaa la kuni mubtadian inuu yahay ayaa shardi ah kownuhu ahaanshiisa yashar mubtadian yacni mid ka bilaabaya bilxajar alaswadi xajarulaswadka muxaadiyan xaaluu yahay isagoo weliba qaabilsiinaya fii muruurihi maritaankiisa bijamiici badanihi jirkiisa oo dhan ee falow bada'a hadduu ku bilaabay gayri alxajari lam yuxsab lama xisaabinayo ee faida intahaa ilayhi markuu soo gaadhay ibtadaa minhu isaga ayuunbuu ka bilaabaya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo shardiga inuu qofka dawaafayaa beydka bimacnaa kacbada inuu xagga bidix iska mariyo leanna rasuulku sala allahu alay wasalam sidaas ayuu u dawaafi jiray khuduu canii manaasikakum baanu yidhi iga qaata camaliyaalkiina haddii markaa uu midig ka dhigo macnaha wuxuu u jeedaa marka uu xajarulaswadka uu dee ka bilaabo waa inuu xagga bidix ka maraa uu sidaa ugu soo wareegaa yani xagga bidix waa inuu ka bilaabaa ee waa inaanu xaggan midig ka bilaabin hadduu xagga midig ka bilaabo midigtuu ka maraya ee waa inuu beydku can yasaarihi noqdaa xaggiisa bidix oo sidaa ugu wareegaa waxaa kaloo markaa isaguna waajibaadka ka mida kownu mubtadian inuu yahay mid ka bilaabaya bilxajar alaswad dhagaxa madow ayuu ka bilaabay xajarulaswadka welibana wuxuu qaabilsiinayaa dhagaxa markuu marayu ka bilaabayo bijamiici badani jirkiisa oo dhan ayuu wada marinayaa jirkiisa oo dhan buu wada marinayaa macnaha waxay leeyihiin markuu istaagayo qofku horta waa xajarulaswadka ayuu qaabilayaa markuu qaabilo ayuu dabeedna usoo dhaqaaqayaa xaggaa hore oo dhinaca midigabu usoo dhaqaaqayaa isagoo marka u horreysay uu qaabilayay in xaggan ka wada marayo oo garabkiisaa midig ayaa wuxuu qaabilsiinayaa xajarka koonihiisan ugu soo koneeya ayuu garabkiisa qaabilsiinayaa midig dabeedna wuu kusoo dhaqaaqayaa isagoo weliba sidaa dhinaca midig u socda jirkiisii dabeetana intani way soo wada maraysaa markuu sidaa usoo socdo ee uu markii horena koonaha darafkiisii xaggan ugu xogay uu koonaha ka qaabilsanaa ee uu hore ugu soo socdo weliba isagoo xagga midigna isu xulubaya jirkiisi wuu soo wada marayaa marka uu dabeetana dhaafo ayuu toos isu gudbayaa saa isu toosinaya saa usoo wareegaya muxaadiyan lahu fii muruurihi bijamiici badanihi waa halkuu ina leeyahay isagoo qaabilinaya lahu xajarka fii muruurihi markuu marayu ka bilaabay bijamiici badanihi macnaa waa inaanu ka hormarin juz jidhkiisa kamidi juz xajarka ka mida waa inaanu ka hormarin waxaanu beydka ayuu qaabilaya waxaanu istaagayaa dhinaca dhagaxa ruknulyamaniga la xidhiidha oo dhagaxa oo dhami markaa xagga midig ayuu ka wada marayaa garabkiisaa midigna darafda dhagaxa ayuu noqonaya dabeedna dawaafku niyoonaya dabeedna waa soo qaabilayaa isagoo weliba xagga midigina u socda markuu dabeedna dhaafa ayuu toos isu melmelaya wuu wareegaya haddii uu ka bilaabo dawaafkiisa bikayri lxajar dhagaxa meel aan ahayn ayuu ka bilaabay masalan albaabka oo kaleu ka bilaabay lam yuxsab lama xisaabinayo waxa uu dawaafay marka uu dhagaxii soo gaadhin buu ibtadaa minhu ka bilaabaya dawaafkiina markaas ayuunbaa loo xisaabinaya tani waa qofkii weysaysanayay oo kaleo wejiga ugu horreeya meel la maydho gacanta hormaydhay oo kale yani waxba kama jirin taa adna waa la mid yani qaabka yani masaajidku u samaysan yahay sawir ahaan yani beydku u samaysan yahayna sawir ahaan haddaynu ka bixin horta waa murabbac yani wa idinkan ku arkay sawirada waa fargees qaab murabbaca buu u dhisan yahay marka mara habeenkii hore waxaanu tilmaanay ina albaabkeedu waqooyi ujeeda albaabkeedu bari buu ujeedaa bari marka uu beri u jeedee uu sidaa yahay ee xaggaa beri uu u jeedo albaabkeedu labadaa rugni waxaa la yidhaahdaa ee xaggan januub ama hawdka soo xiga yamaaniyeyn baa la yidhaahdaa labadaa rugni ee xaggaa hawd soo xiga labadaa rugnina waxaa la yidhaahdaa shaamiyeyn ee iyaguna xaggaa xiga albaabku markaa xaggaasuu ku yaalaa xaggaa bari ayuu ujeedaa xajralasoodkuna koonahaasuu ku jiraa markaa imarkaa tusaalehaan bixinayni mase halkaasoo kale u istaagay markuu xajralasoodka halkaasoo kale koonahaasoo kale uu ku jiro xagga rugnulyamanniga ayuu ka marayaa baynu nidhi markaasuu kuso intuu kusoo dhaqaaqa busa isusoo melmelaya markuu dabeedna soo gudbaabu qumaadkaa isu soo toosinaya saasuu dabeedna usoo soconayu usoo wareegaya haddii uu laakiin ka bilaabo bikayri alxajar oo masala albaabku ka bilaabay xajarkiina waa koonahaas baynu nidhi albaabkii oo halkaasabuu ka bilaabay lama xisaabinayo halkuyna leeyahay walow mashaa hadduu ku socdo cala shaadirwani shaadirwaanka hadduu ku socdo ow ama masa aljidaara jidaar gidaarka uu taabta fii muwaasaatihi yani muqaabilka shaadirwaanka ah ow ama dakala wuxuu ka galay min ixdaa fatxatay alxijri xijri ismaaciil labadeeda yani kadin ayuu mid ahaan ka galay wakharaja min alukraa ta kalena uu ka baxay lam yasixa dawaafuhu dawaafkiisu ma ansaxayo wa fii masalati almasi taabashada masalada wejhun baa ku sugan wa an yaduufa sabcan toddoba waa inuu dawaafa wa daakhila almasjidi masaajidka dhexdiisana waa inuu yahay waxaa shardi ah oo shuruudda ka mid a inuu qofka dawaafaya jidhkiisa uu beydka oo dhan ka wada saaro oo aanu intaa beydka ama kacbada lagu tiriyo waa inuu dabadda ka wada yahay haddaba wuxuu leeyahay hadduu shaadirwaanka ku socdo shaadirwan waxa weeye waa kaabad qaab weliba nusuulana u samaysan oo aan kaabad siman oo lagu fadhiisan kara aan ahayne yani siman oo sidaa yani wixii ku dhaca ay kasoo sibibixanayaan dhinac kastana beydka way ka xigtaa waxaana weeye masalan mar ay qurayshi dhisaysay kacbada ayay nafaqadii iyo wixii ay hayeen baa ka yaraaday dabeedna waxoogay bay ka soo kaceen intaa ay ka soo kaceen oo ay kaabaddaa nusuulkaahi gaadhsiisan tahay kaabaddaa yacni sidaa loo jiifiyey ay gaadhsiisan tahay oo dhinac walba ka xigta ayaa la yidhaahdaa shaadirwan imka waxay tilmaameen dadka arkay in kacbada xariir baa ku shaqlan xariirtaa ayay qodimo yaryaroo lagu xidho xarkaha xariirtaa haya ayaa qodimo uga taagan yihiin oo lagu xidhaa shaadirwaanku uu inoo sheegayaa waa kaa waa kaabadaa yar ee welibana waxoogay bay sarraysaa waxoogay bay sarraysaa kaabadaa waxoogayga sarraysa ee weliba sidaa nusuulkaa u dhisan ee beydka dhinac walba ka xigta ee ay qurayshi ka soo kacday markay dhisayeen ayaa shaadirwan la yidhaha de wuxuu leey hadduu shaadirwaankaa ku socdo ow masa aljidaara fii muwaasaatihi ama uu taabto gidaarka shaadirwaanka yani muqaabilkiisa ayuu taabtay macnaa gidaarkii hadduu uu shaadirwaankii kacbadii hareeraha ka wada xigo oy kacbadii ka yar tahay haddii uu gidaarkii kacbada taabto macnaha muxuu noqonayaa inuu dee shaadirwaankiina oo kacbadii ka xisaabsan ay hoostiisa tahay marka wuxuu noqonayaa qof galay juz jidhkiisa kamida juz beydkii kamida geliyey buu noqonayaa في موازاته يعني قابل سن جي- شادروانكا أو دخل من إحدى فتحتي الحجر أما حجر إسماعيل وأيضا لفدي بيتك كترتم أيو لبدي ركاذين متك قليك كلنا وكبحي xijru ismaaciil markaynu tilmaannay in labada koone ama labada rugni ee koonfur soo xigaa in la yidhaahda yamaaniyeyn labada waqooyi xiga ee shaamiyeynka la yidhaahdo ayaa xijru ismaaciil waxa weeye qayb ayana beydka ka tirsan oo halkaa uu ka soo kacay beydku oo ay ka soo kiciyeen marka wuxuu leeyahay haddii halkaa uu ka galo waana sidaasaana igu soo yar ay labada giftin usoo haysataa haddii uu ka gala mid ahaan dhinacaa uu ka galo oo takala uu ka baxo iyadana maasaxee dawafkiisi waynu dusha ka wareega imaka waxay tilmaameen in askariyu halkaa taagin dasa ka duwayo oo dhanayo dusha ka mar xijir ismaaciil hadduu labadeeda markaa kadi mid ka galo takalana ka baxo lam yasixa dawaafuhu dawaafkiisu ma ansaxayo oo dee masalan markuu ama shaadirwaan ku socdo ama uu wax galo alla wuxu uhi walyatawafu bilbayt alcatiiq ha dawaafaan qofku wuu dawaafayna waxaa la odhan yaaba inay idaa kaana khaarijan canhu markuu ka baxsan yahay haddii uu ku dhex jiro daa'ifun fiihi baa la odhanaya yani waa qof dhex warwareegayo un meeshii xaggan xijru ismaaciil rasuulka sala allahu alay slam ayaa dawaafay khaarijkeeda yani gidaarka xijir ismaaciil ee sidaa dayrka yar ugu soo dayran ayuu dabada ayuu ka meli jiray rasuulkuna wuxu uhi khuduu canii manaasikakum iga qaata camaliyaalkiina xadiid muslimana wuxuu tilmaamay in rasuulka sala la sl caaisha ay weydiisay xijriga ma beydku ka tirsay mise kama tir wuu ka tirsan yahay bu haddaba waxay tidhi maxay u gelin waayeen oo beydka ay ugu dari waayeen dhismaha waxaa rasuulku sala allahu alay slam qoomkaaga qasurat bihim nafaqa wixii ay hayeen baa ka yaraatay waxay tidhi maxay albaabkiisa u sarraysiiyeen oo albaabka kacbadu waxoogay buu sarreeyaa maxay u sarraysiiyeen sidaa tolkaa ayaa yeelay baa rasuulku ku yidhi si ay cidday doonaanna ay u geliyaan cidday doonaanna ay ugu diidaan oo meel qof weliba iska geli karo una inaanay noqonin walowlaa ana qowmaka xadiidu cahdin fi ljaahiliya haddii aan tolkaa jaahiliyaddii ku wakti dhoweyn oo aanan ka baqanin inay igu inkiraan yani halkaa xijru ismaaciilla waan soo gelin lahaa albaabkeedana mid dhulka ah ayaan ka dhigi lahaayo dadku ay wada galaan qof waliba u geli kara ayaan ka dhigi lahaa bu laakiin qoomkaagii baa xadiidu cahdin bijaahiliya aho waxaan ka yaabaya inay yidhaahdaan beydkunbuu u socday inuu dumiyo haddaba wuxu uhi wa fii mas'alati almasi taabashada masaladeeda wejhun wej ayaa ku sugan masalada yacni gidaarka shaadirwaanka qaabilsan hadduu taabto dawaafkiisu ma ansaxayo ayaynu soonni wej ayaa ku sugan halkaa isagu odhanaya bisixati dawaaf maxaa yeelay dee jidhkiisii oo dhan buu leeyahay qowlkaasi waa ka baxsan yahay marka waxaa ku rumaysa inuu beydka dawaafayo wa an yaduufa sabcan toddoba inuu dawaafo ayaa iyaduna yani waajib ah rasuulka sala allahu alay slam ayaa toddobadaa dawaafi jiray hadduu ka yareeyana dee waxba u gudi mayso wa daakhila almasjid masjidka gudihiisana waa inay tahay waataynu tilmaanay kacbadu intaa yarun inay too aan shan mitirba ka weyneyn masjidkuna waa dhismaha weyn ee kusoo wareegsan ee mudawarkahay gees walba kaga soo wareegsan waanataynu tilmaamaynay dee markaynu xagga salaada maraynay xagga kacbada ayuunbaa loo jeestaa in marka kacbada dhexdeeda la joogo ama xaramka la joogo dee dhinac kasta waa lagaga soo tukanaya anaga imaamka iyo maamuumka inay iska soo horjeedaan oo dee kacbadiibaa udhaxayso iska hor keenaysa marka waa in daakila almasjid masjidka daakilkiisa waa inaad dabada masaajidka waa inaan qofku wareegin wa ama sunan sunayaashii miyaa fa an yatuufa inuu dawaafooya maashiyan xaala kowni maashiyan isagoo lugaynaya wayastalima alxajara hajarkana waa inuu taabtay awala dawaafi dawaafkiisa awalkiisa wayuqabilahu waa inuu dhunkadaa wayadacu waa wayadaca waa in yadaca inuu dhigaa ayaa fiican jabhata wejiisa calayha guudkeeda fain cajaza hadduu kari waayo istalama waa taabanaya fain cajaza hadduu kari waayo ashaara biyadihi gacantiisa ayuu ku ishaaraya wa yuraaci dalika arrinkaana waa ilaalinayaa fii kulli dawfatin dawaaf kasta walaa yuqabilu ma dhunkanayo aruknayni shaamiyeyn labada ruknee shaamiyeenka la yidhaha ma dhunkanayo walaa yastalimu maa taabanna maayo wayastalimu lyamaaniya rugniga yamaaniga waa taabanaya walaa yuqabilhu mana dhunkanayo waxa u leeyahay sheekhu sunayaalka miyaa duwabku waxa weeye an yaduufa maashiyan yacni inuu dawaafo isagoo qofku lugaynaya ayaa wanaagsan walow xataa ruux dumar ahaadee rasuulka sala allahu alay slam ayaa sidaa samayn jiray soo wax fuushan looga wanaagsan hayla khushuucdii ayaa arrintaasi anfinaysa haddii cudurdaar uu jiro qofku qof lugayn karaya aanu ahayn oo socon karaya wax u afuuli karaa dhibaato male wa an yaslima alxajar waxaa kaloo sunnaa inuu taabto dhagaxa intuu qaabilay kadib ayuu dhagaxa gacantiisa ku taabanaya wala tawaafihi gacanta midig ayuu ku taabanaya wa yuqabiluhu waana dhunkanayaa inuu dhagaxiina dhunkada ayaa wanaagsan haddii kale markaa oo gacantiisa la gaari waayo qoriyo waxbuu ku taabanaya wayadacu jabhatahu calayha waxaa kaloo sunnaa inuu wejigana dhigo ku sujuudo ayaa wanaagsan ilaa saddex jeer weliba haddii ay u suurtagal tahay haddii uu ka caaja macnaha hadduu kari waayo dhunkashadii iyo weji dhuldhigi cidhiiri badan baa jira istalama gacanta ayuunbuu ku taabanayaa oo imaamu shaafici iyo axmed ayaa cumar waxay ka wariyeen in rasuulku sala allahu alay slam ku yihi cumarow nin xoog le ayaa tahay laa tusaaxim cala alxajar dadka ha ku cidhiiriyin dhagaxa oo dadka daciifka aha dhimin haddaad markaa hesho meel banaana dee taabo oo dhunko ku sujuud haddii kalena tahliil un la kaalay buuri iyo takbiir haddii uu gacanta inuu ku taabto uu kari waayana uu ka caajizo ashaara biyadihi gacantiisa ayuunbu ku ishaaraya wa yuraaci dalika fii kulli dawfa waxaanu ilaalinaya arrintaa aan soo sheegnay taabashada iyo wixii ka dambeeyana dawaaf kasta waa u ilaalinaya dawaafyada toddobada ah yani rasuulku sala lla alay slam riwaaya abu daawud iyo tirmidi ay warinayeen kama tegin mid inuu taabto rugniga yamaaniga iyo xajarul aswadka dawaaf kasta walaa yuqabilu rugnayni shaamiyeyn labada rugni labada kone ee xagga ayagu waqooyi xiga ee xagga shaam xiga ayaga ma dhunkanayo wala yaslimu taabanna maayo wayastalimu lyamaaniya rugniga yamaaniga ah macnaha kaa xajarul aswadku uu ku jiro ee isagu xaggaa beri xiga mooye kiisa kale ee isagu xagga galbeed xiga labadooda koonfureed kaas ayuu noqonaya arukn alyamani kaana wuu taabanayaa laakiinse dhunkan maayo oo sababtan ay arkaantu ay iska tira yani koonayaashaasi ay isku khilaafeenna waxay leeyihiin rugniga xajarul aswadka uu ku jiro laba fadiilo ayaa ku sugan oo xajarul aswadkiga ku dhex jiraya qawaaciddii nabiyullahi ibraahim isoo ku sugan sida u dhigay ayuu ku sugan yahay yamaniguna fadiilo keliya ayuu leeyahy qawaaciddii sayidina ibraahim ayuu ku sugan yahay labada shaamiyeenka xajarul aswadna kuma jira qawaaciddiina kuma sugna yani saas ayaa markaa loo kala fadilay bay wa an yaquula inuu yidhaahdo ayaa sunaa wala dawaafi bismi illah ilaahay magaciisa ayaan ku dawaafaya wallahu akbar ilaahay yaa wey allaahuma yaa allow iimaanan bika aduuf waxaan dawaafaya iimaanan bika rumayn aan ku rumaynay wa tasdiiqan bikitaabik iyo rumayn aan kitaabkaaga rumaynay wa wafaaan bicahdik iyo anigoo oofinaya miisaaqaagee aada naga qaaday inaan amarkaaga fulino nahyigaagana ka dheeraan wa tibaacan lisunati nabiyika maxamedin sala allahu alay slam iyo anigoo raacaya yani sunnaha nebigaaga maxameda sala allahu alay slam walyaqul ha yidhahdo qubaalata albaab markuu albaabka uu hortiisa taagan yahay yani jihada soo qaabilsan yani kalima odhan laakiin cumdaha iyo kutubaha kale halkaa udhaxaysa ruknulyamani iyo baabka multazam baa la yidhahdaa yani waa halka inaa lagu ducaysto yani qubaalat albaab markuu albaabka qaabilsan yahay inuu ilaa ya rasuulay allahuma allow ina albayta baytuk gurigani waa gurigaagii wlxarama xaramuk xaramkana waa xaramkaagi wlamna amnuk amniga iyo nabadgelyada aysan waa amnigaagi wa hada kani maqaamu lcaa'idi bika kani waa maqaamkii kii ku magangelaya bika adiga min annaari naarta kaa magangelaya wa bayna alyamaniyeyn labada rugni ee yamaniyeynkaa dhexdoodana wuxuu odhanaya allahuma yalo atinaa fi dunya xasana ilaw addunyada nagu sii wanaag wafi laakhira xasana aakhirana wanaag ilahu nagu sii waqinaa naga dheeray cadaaba annaari naarta cadaabkeeda waliyadcuu ha ku ducayso bimaa shaaa wuxuu doono wuxuu doonana ha ku ducayso wa maathuuru ducaa'i ducada keeda maathuurka ah ee lasoo naqliya ayaa afdalu min alqiraa'a ka fadli badan wa hiya qiraa'ada afdalu ka fadli min gayri ma'huurihi kiisana lasoo naqlinin waxau leeyahay sheekhu yani dawaafkiisa ah wuxuu doonaha ku ducaysta buu yidhi markaase wuxu uhi ma'huuru ducaa ducada manquulka ee rasuulka laga soo raray dawaafka inuu ducadii rasuulka laga soo raray ku ducaysto ayaa ka fadli badan midaan maasuur ahayn iyo inuu qur'aan akriyo qiraa'ada ayaa ka fadli badan gayr almaasuur dikri aan maasuur ahayn inuu la yimaadana isagoo qira akriya ayaa ka fadli badan maxaa yeele meeshu dee waa meel dikri qur'aankuna afdalu dikri dikri isaga ayaa ugu fadli badan waa an yarmula inuu gucleeyo ayaa la sameey fi lashwaadi halaathati lulaa saddexda shawd ee hore bian yusrica waa sidee ramalku ee bian yusrica waa inuu dejiyo mashyahu socodkiisa muqaariban isagoo isu dhaweynayo khudawta labadiisa wa yamshi fi lbaaqi inta kalena waa soconaya wayakhtasu ramalu guclayntaasi waxay ku gaartay bidawaafin yacqubuhu sacyun sacyo uu la cerbinayo wa fii qowlin bidawaafi lquduum dawaafulquduumka ayuunbuu ku gaar yahay waxau leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa inuu saddexda shawd ee hore saddexda dawaaf ee hore inuu guclayn sameeyo oo waacankee waxa weeye qofkii ayaa tallaabadiisii dedejinaya isagoo weliba tallaabadana isku dhaweynaya oon boodo iyo ord midnaba ku jirin ayuu markaa tallaabadii dedejinaya iskuna dhaweynaya socodkiina waa dedejinaya tallaabadiina waa isku dhaweynaya wayamshi fi lbaaqi afartaa iyagu soo hadhay si caadi ah ayuu isaga soconaya rasuulka sala la alay slam markuu beydka dawaafayo dawaafka hore saddex na waa yar orjay afarna waa socon jiray waxaanuu ramlaya ramalkaa iyo guclayntaasi ay ku gaar tahay buu idhi bidawaafin yacqubuhu sacyun dawaaf uu sacyi ka dambeeyo dawaafku sacyi ka dambeeyo macnaha sacyiga siduu inoo keeni doono asafa bayna almarwa la sacye la ordo waa inuu laba dawaaf midun raaciyaa ama waa inuu dawaafulquduum ka ugu horeeya waa inuu dabageliyaa ama waa inuu kaa ka reebaayo dawaaf alifaada dawaafka dambe inuu labadaa midun dabageliyo weeye marka haddaba guclayntani waxay ku gaar tahay dawaafka uu sacyi daba socdo qowl ayaa wuxuu leeyahay maye bidawaafi alquduum ayuunbuu ku gaar yahay leanna waxay leeyihiin kan rasuulku sala allahu alay wasalam uu dhex guclaya dawaafulquduum bu ha sacyigana waa raaciye dawaafulwidaac laakiin isaga dee lama samaynayo maxaa yeele sacyi baan isaga ka dambeyni marka haddii uu doonayo inuu dawaafo inuu sacyo dawaafuulquduum kadib markaasuu markaa gucladii samaynaya dawaafulifaada markaa ma yeelanayo gucdo haddii aanu doonayn dawaafulquduum dabadi inuu sacyana dawaafulifaada udi ayuu udhi oo uu sacyigii dawaafulifaada u dib dhigto dawaafulquduumka markaa ma gelinayo orodkaa ma dhex gelinayo waliyaqul fiihi ha yidhaahdo qofkii dawaafka dhexdiisa allahuma ajcalhu ilah waxaad ka yeeshaa xajan mabruuran xaj mabruura wadanban makfuran iyo dembi dhaafay wa sacyan mashkuuran iyo sacyi mashkuura macnaha waxa weeye ilaah waxaad ka yeeshaa camalkan aan kusin xajan mabruuran xaj aan wax macsi ah iyo dhibaato kale aanay soo dhexgelin mabruur wa demban makfuran iyo dembi la dhaafay dembigaygana waxaad ka yeeshaa dembi la dhaafay wa sacyan mashkuura camalkayganna mid yani mashkuurood ku mahadnaqday ilaah kay wa an yadabica inuu jima buurto ayaa la suneeyaa fii jamiici kulli tawaafin tawaaf kasta dhammaantii oo yarml yarmulu fiih dhexdiisa u ordayo wakada fi sacyina oo kamida cala saxiixi saxiix haddaan qabano wahuwa ibaacu jaclu wasati ridaayihi waa gooyiisa bartankiisa u yeelo taxta mankibihi layman garabkiisa midig hoostiisa wa darafayhi labadiisa darafna cala alaysar inuu ka bidix yeelo wey walaa tarmulu lmar'atu haweenaydii ayadu ma guclaynayso walaa tadabicu jimabuuradna ma samaynayso waxa uu leeyahay sheekhu waxa kaloo sunaa ibidaac inuu sameeyo waxaa la idhaha dawaaf kasta oo dhexdiisa oo markaa sacyi ku guclaynu ku samaynayo kadaa sacyigana isnaba kula mido dawaafka ayuunbaa looga qiyaasanayaa markaa ibaacna waxa weeye goyiisii ayuu intuu isku laabo ayuu halka dhexdu iskaga laabayna halkaa hoos gashanayaa garabkaa midig hoostiisuu gelinayaa labadaa daraf ee kalena halkaa bidixdaasu marinaya yani xikmadda ku jirtaana waxaa jirtay rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa maka soo galay isagii asxaabtiisa iyagoo ay kaneeco xun iyo xumade ay kusoo heshay madiina mushrikiinta waxay yidhahdeen dabeed waxa idiin iman doona berito qola ay kaneeco aada iyo laxaad ay u daciifisay oo aada u liitaa ee markaa bal dee waxay yidhahdeen la socda dabeedna xijir ismaaciil agteeda ayay fadhiisteen dabeedna rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa arrintii maqlay saddex markaa inay gucleeyaan afarna ay caadi isaga socdaan ayaa markaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu faray welibana ay sameeyaan idibacana ay sameeyaan oo ay niman si ay yani dad xoog leh ay isugu muujiyaan isku yar xambabuur yani ayuu markaa taana u faray inay sameeyaan markaasay yidhaahdeen ma kuwanaa lahaydeen markii dee orodkii iyo halkaasoo jimaburad macnaa waxa weye waa cudud yar adkaysinba wadaadado afkii hore dee kutubtana lagu akriyay xagga galbeedka waa yar cudud adkaysiyaasun weeye markaa markuu dee ninkii halkaana yar adkaysto o yaro gucleeyana qof xoogahoo kale ayaa ka soo baxaya se mushrikiinta yidhi ma kuwanaa lahaydeen yani kanaaciyo xumadiiyo waxbaa daciifisay ayagaaba naga xoog badan bay yidhahdeen marka waana iska sunnay isagoo markaa qofku xasuusanaya dee xaaladaa yani rasuulka iyo saxaabadiisu ay ku sugnaayeen xilligaa iyo maanta sida ay dadka muslimiinta ay yihiin walaa tarmilu lmar'atu walaa tadabicu haweeneyda iyadu orodkiina ma samaynayso ibaacina ma samaynayso manaa laga dooni maya arrintaa ayada dee guclaynta waxaa laga yaba xubnaheeda ku muuqdaan tan kale hadday samaysana dibaacna waxa laga yaban cawradeeda ku faydanto wa an yaqruba inuu dhawaado ayaa la suneeya min albayti kacbada waa inuu dhawaadaa ee falow faata ramalu hadday gucladii ku tagto bilqurbi dhawaanshaha lizaxmatin cidhiiri daraadii faramalu guclayn oo maca bucdin fogaanshaha ayaa awlaa mudan ilaa an yakhaafa inuu ka baqdo sadma nisaa dumarka jiidhidooda mooyaane oo fal qurbu dhowaansho bilaa rabalin guclee la-aana ayaa awlaa markaa mudan waxa uu leeyahay sheekhu haddii masalan ramalkii wuxuu yihi horta waxa wanaagsan inuu u dhawaado beytka oo qofkii markuu dawaafayo kacbada inuu ku dhawaado ayaa wanaagsan oo aanu ka fogaanin daba wuxuu leeyahay haddii guclayntii ayana aynu dhi waa sunne hadii ay ku tagto qurbigan iyo dhawaanshahan oo beytka iyo halkii u dhawey qofkii beytkiina ha u dhawaada baa la yidhi guclayna ha sameeye baa la yidhi marka haddii guclayntii ay ku tegayso u dhawaanshahan beytka loo dhawaani dee zaxmi cidhiri baa beytka halkii u dhaweyd ka jirto oo qofkii guclayn kari maayo imika waxaasi suurtagalba maaha bay yidhaen dadkii tay wax la guclayo waa inuu qofku boodboodo un mooyaane dee waa daad un saasuu dabadaysu ayay bay yidhahdeen imise milyan baa isugu imanaya markaa haddii ay gucladaasi dhawaanshaha u dhawaaday ay ku tegayso cidhiri darteed faramalu maca bucdin awlaad si uu ka fogaado gaara intuu koono uga baxo markaa iska gucleeya ayaa wanaagsan ilaa yakaafa sadma nisa dee inuu ka baqanayo dumar inay fooda isku dhuftaan mooyaane oo hadday sidaasi dhacaysa falqurbu bilaa ramalin awlaa markaana waxa wanaagsan tee dhawaansho aan ramal ku jirin ayaa bucdi maca ramalaho dee aada dumar isjidaysaan ka fiican maxaa yeelay waxaa ramal maca albucdi ee marka hore ay u doorteen waxay leeyiin dhawaanshahani waa fadiila ku tacalluqdo ku xidhan mawdica cibaadada ramalkuna waa fadiila ku tacalluqda nafsu lcibaada labadii marka la kala dooranayo dee ta nafsu lcibaada cibaadada nafdeeda oo ramalka ayaa ka awlaysan xagga ilaalinta ta ku tacalluqda makaanka tan kale inuu ka baqanayo dumar inay fooda isku dhuftaan mooyo qurbi bilaa ramala ayaa ka mudan dee markaa waxay leeyihiin ila waana kuwii qabay dumarku in hataa iyadoon ujeedaba lahayn hadday istaabto jirkoodu inay ka jebinayseen muxaafada cala tahaara si oo qofka daahiradiisu ugu dhowrsanto wa an yuwaaliya inuu xidhiidhiyo ayaa la suneeyaa dawaafahu dawaafkiisa wa an yusaliya bacdahu ragcatayni khalfa almaqaam maqaamu libraahim dabadii inuu ku tukado ayaa sunna yaqra-u fi lulaas hore wuxuu akriyaya qul yaa ayuha alkaafiruun wafi haaniyatina alikhlaas wayajharu laylan habeenkii waa la jaarayaayoo kor ayuu u qaadayaa wa fii qowlin tajibu almuwaalaatu wasalaa labaduba waa waajib ayuu qowl leeyahay waxa u leeyahay sheekhu waxaa kaloo sunna ah inuu qofkii dawaafkiisii xidhiidhiyo yani rasuulka sala la alay ayaa sidaa samayn jiray iyo si aan uga baxno khilaafka dadka yidhi waa waajib israacintiisu inuu laba ragcadood dabadii tukado ayaana la suneeya khalfa almaqaam meesha lea maqaamu libraahim dabadii inuu ku tukado laba ragcadood ayaa la suneeya markaa inuu tukado laba ragcadood maqaamulibraahim meesha la yidhaahdo dabadeeda ayaa iyana sunnaa markaas horena wuxuu akriyaya qul yaa ayuha alkaafiruun ta labaadna ikhlaas suurat likhlaas qul huwa allah ayuu akriyaya waxaanu hadday habeen tahayna markaa wuu la jahrayaa buuri qowl ayaa wuxuu leeyahay isagu muwaalaadka in la xidhiidhiyaa oo dawaafkii la israaciya ashwaadiisii iyo salaadaasiba waajib weeyaan rasuulku dee labada arrimood ba uu leeyimi khuduu canii manaasikakum amaliyaalkiina iga qaata ayaan rasuulku walow xamala hadduu qaado alxalaalu kii isagu aan xaj xidhnayni muxriman hadduu qaado wa daafa bihi ula dawaafo xusiba lilmaxmuuli kaa la qaaday ayaa loo xisaabinaya wakadaa low xamalow hadduu qaadana waa kula mid muxrimu nin muxrimo qad daafa can nafsihi nafdiisa ka dawaafay wa ilaa haddii kalenu ka dawaafin falaa saxasaxweynahu in qasadahu hadduu ula qastiyo lilmaxmuuli falahu maxmuulka ayuu sugnaaday wain qasadahu linafsihi hadduu ula qastiyana oo ama lahumaa uula qastiyo falilxaamili faqad ka xaamilkaa oo keliya ayuunbuu usugnaaday yani waxay yidhahdeen culimmadu shardi maaha qofka muxrimka inuu naf ahaantiisa isagu dawaafuu socdaa wax shardiga maaha sidaa daraaddeed hadduu qof xalaalahoo aan camalba xidhnaynin haddii uu nin muxrimo qaado yaraan ama xanuun dartiibu u qaado waanu la dawaafay dawaafka lilmaxmuuli ayaa yani loo xisaabinayaa dawaafkii yani exraamkiisa uu keenay si qofkii markaa bahiimada fuushanaay u kale hadduu dee shuruuddii markaa uu qofku ka soo baxay daaifka loo shardinayay wakadaa saas oo kale maxmuulka ayaa loo yani xisaabinaya haddii uu muxrim qaado nafdiisa ka dawaafay muxrim isagu dawaafkiisii gutay hadduu qaaduu dawaafiyana ayana waa kulmid wa ilaa haddii kaloon muxrimkan wax qaadaya nafdiisa aanu ka dawaafin waktigii dawaafkiisuna uu soo galo maxaa la yeelaya ama siday xaaladu noqonaysaa asax waxa weeyaan bu leeyahay haddii uu la qastiyo kanuu sido dawaafkan haddii ula qastiyo kanuu sido falahu kanuu usugnaaday la sido oo qofkan xaamilkii iska daabo kalunbuu noqonaya xaamilkiina u dhici maayo qofkan wax sidana u dhici maayo dawaafkani leannu nafdiisii isaga ayaa dee ka sarfiyey oo waa ka kanu niyooday haddii laakiin kan wax sidaa uu nafdiisa ula qasiye dawaafka allahuma ama labadooda ayuu la wada qasiyey falilxaamili faqad xaamilka ayuunbu u dhacaya qofkan wax sida maxmuulkiisu nafdiisa haba u qastiyey maxaa yeelada isaga ayaa dawaafay nafdiisiina kamuu sarfin oo kamuu leexnin markaa isaga ayuunbu u dhacaya فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي waxa uu fasal yahay wixii uu ku gebagabaynayay dawaafka iyo qaabkii sacyiga loo samaynayey yastalimu waa taabanaya alxajara dhagaxii ayuu taabanayaa bacda awaafi dawaafka kadib iyo wa salaatihi salaadiisa kadib uma intaa dee yakruju wuxuu ka baxayaa min baabi safa baabka xagga safa ayuu ka baxayaa lisacyi si uu orodkii u sameeyo wa sharduhu sacyiga shardigiisuna waxa weeye an yabda-a bisafa safa inuu ku bilaabo wa an yascaa sabcan toddobana waa inuu ordaa dahaabuhu ka tegitaankiisa min asafaa uu ka tagaa ila almarwana uu tagaa maratun mar weeye wa cawduhu noqodkiisa minhaa marwo uu ka noqdo ilayhaa yacni xaggii safana u noqdaa maratun mar kale weeye ukhraa maratun ukhraa mar kale weeye wa an yascaa inuu saciyo ayaana shardiga bacda dawaafi ruknin dawaafu rukni dabadii o quduumin ama dawaafulquduum dabadii xaysu sidoo laa yatakhalalu aanu soo kala dhex gelaynin baynahumaa dhexdooda alwuquufu bicarafa waman sacaa qofka saciye bacda quduumin lam yuciduhu ma soo celinayo waxa uu leeyahay sheekhu markuu dawaafka dhammaysto iyo labada ragcado ragcata ee dawaafka ayuu sunna ahaan ku noqonaya xajarulaswadkii dabeedna wuxuu leeyahay xajarulaswadka ayuu taabanayaa intii uu dawaafay kadib macnaa dawaafkiisi ayuu ku gebagabaynaya dhagaxa taabashadiisa iyo salaadiisa kadib intuu salaadii tukaday ragcatii dawaafkii ee uu dawaafkiina sameeyey ragcatii dawaafkiina uu tukaday ayuu dhagaxa taabanayaa macnaa muslim ayaa weliyo rasuulka sala la alay sl ayaa sidaa samayn jiray si uu u noqdo aakhirka cahdigiisu yani wixii uu ku bilaabay si uu u noqdo macnaha waxaanu halkan noo tilmaamin taabasho keliya oo macnaha ma sheegin in la dhunkanayo in lagu sujuudayo waxaanay sidaa u yidhaahdeen ay u yidhahdeen culimadu yacni sacyiga si ugu degdego darteed dadka kalena waxay dhahdeen maye yacni waa sunna inuu dhunkado oo uu ku sujuudaana intaa kadib markuu intaas sameeyo wuxuu ka baxayaa min baabi safa yacni baabka qaabilsan labada rugni ee yamaaniga ah ee macnaa koonfur ujeeda albaabka soo qaabilsan ayuu ka baxayaa dee waa berigaa hore ee masaajidku yaraa imika yacni sida ay sheegayaan dadka arkay safiya marwi masaajidka ayay ku dhex jiraan masjidkan xaramka ayay ku dhex jiraan uuna dhex geliyey oo masjidkaa ku dul dhisan kaa markaa horey hayda ayuu leeyahay albaabka xaggaa usii jeeda yacni koonfura ee labada rugni ee yamaaniga dhexdooda ku beegan ayuu ka baxayaa si uu sacyigii iyo orodkii u sameeyo safiya marwe u dhexeeyey shardigiisuna macnaha shuruuddiisu waa mufrad mudaaf ilaa macrifa amarka wuu camimaya yacni shuruuddiisu ayay noqonaysaa waa inuu ku bilaabaa buurta safo la yidhaahdo safo waa inuu ku bilaabaa leannu rasuulka sala allahu alay slam ayaa ku bilaabay oo isaga ayaa lagu raacaya midda kale rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi ibda-u bimaa bada allahu bihi ilaahay ta uu kaga bilaabay kaga bilaaba bilafdi alamar bilafdi alkhabarna uu kuyimi abda-u ama nabda-u waan ku bilaabayna bimaa bada allah ka ilaahay ku bilaabay ilahay wuxu uhi ina asafa walmarwa min shacaa'ir illah oo wuxuu ka bilaabay safa taas ayaa markaa laga bilaabaya waxaa kaloo iyana shuruudda ka mida an yasca sabcan inuu toddoba jeer dhexdooda uu sacyo ordo rasuulka sala allahu alay slm ayaa sidaa samayn jiray sida ay sheekhayn wariyeen markaa wuxu uhi haddaba ka tegidda uu safo ka tagu marwo tagaa waa hal mar uun kasoo noqodka uu marwo ka soo noqduu safo usoo noqdaana mar kale weeye leannu rasuulku sala l safa ayuu ku bilaabay marwana waa ku khatimay culimada qaar baa waxay leeyihiin maya tegiddan iyo noqodkani waa mar keliya hunbay iskala dhigan yihiinuun waxaa kaloo ayana shardi ah inuu sacyo qofku bacda dawaafi rugnin ow dawaafi quduum labadaa dawaaf mid uun waa inuu dabageliyaa sacyiga yani sacyiga gaar looma sameeyo ama waa inuu dawaafulquduum daba socdaa ama waa inuu dawaafu rugni ama dawaafulifaada labadaa mid uun waa inuu dabagalaa hayda rasuulka sala allahu alay wasalam falkiisa ama ficilkiisa saas ayaa laga soo raray waxaana sheekha maawardi la yidhaahdaa uu ku soo naqliyay arrintaa ijmaac dawaaful widaac iyo dawaafka iska sunnaha ah iyo ayaga la dabagelin maayo ee waa dawaafu lquduum iyo dawaafu rugni un dawaafulquduum de isaga waanu kaba dambayn karaynba ila dawaafulwidaac wuxaa un dawaafka ugu wada dambeeya acmaasha oo dhan markaa dawaafulwidaac maba noqonayso qofkii acmaasha ay wuxu harsan yihiin macnaha waa inuu wuxuu yidhi dawaafulquduum ama dawaafurugni dabadi waa inu sacyaa macnaha wuxuu leeyahay baxaydo si aanu soo kala dhex gelin alwuquuf bicarafa waa inaanu u dhaxaynin wuquufka carafo walow waxoogayba ha u dhexeeyaane oo muddo dheeroo kaleba ha u dhexaysay waa inaan wuquufka carafo la istaagaya aanu udhaxaynin